waxbarashada ayaa ah aas-aaska nolosha iyaduna kaalin weyn ay ka qaadato horumarka iyo dabargoynta jahliga waxayna bulshada ku nool magaalada kismaayo ay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada waalidiinta ayaa waxay carruurtooda geeyaan goobaha waxbarasheed ee lagu dhiga maadiga iyo diiniga taasoo sare u qaadayso horumarka waxbarashada ee deegaanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ardayda wax ka bartay iskuulka axmed gurey ee magaalada kismaayo oo aan ku booqanay halka ay wax ku bartaan waxayna inooga warbixiyeen waxbarashada iskuulka iyo fahamkooda sida ay tahay magacii waa iqraa cali cabdiqaadir galaashanaad maya hor maasha allah wax dhibaato ma jiraan hal sac iyo bar lix sac tarbiyo carabi ingilish iyo xisaab iyo af soomaali iyo teknoloji intaas waa iyo cilmi bulshada mar dhow lelaga keen saddex bal lee dhiginoyaa xaliimo axmed xabsan maasha allah waxbarashada ay fiican tahay si wanaagsan waan ku qanacsannahay hal saaci bar may maasha allah waxbarashada maclimiinta inta waa isku fiicannahay maadooyinka qaadano waa english mathematic xisaab saynis cilmiga bulshada tarbiyo carabi technology sideed maadey ka kooban yihiin waxaan soo galay labakunisaaaltobanka galaaska afraada ahaa galaaska afraada ahaa haddana shanaatan ahay iskuul horaan ka soo baxay magaalada golaas one ilaa four soo dhiganaya kaalin fiican waan ka galay exaamka hadda la qaadaya waxaan oran lahaa hadee waqti haddii waqti ku filan ay haayaan inay waxbarasho ay imaadaan goobaha waxbarashada magacayga waa caasha cabdulaahi cabdi fasal waxaan dhigtaa fasalka shanaad waxaan soo gal labada kun toban iyo sagaashan maasha allah iskuulka aada waan u faraxsan wuu noo fiican maasha allah waxbarashadu waxay faa-iidada leedahay qofka aan waxbarin oo guriga joogo wuu ka fiican yahay qofka waxbartay inay waxbarasho kusoo biiraan ayaan jeclaan lahaa galaas five koowaada kasoo bilaabay ilaa galaaska shanaad waa dhigana faraq weyna u dhexeey hadda waxbarashadeeda heer heer sare ay maras ilaa heer jaamacadeed si wanaagsan macalimiinta wax noo baraan magacayga waa cabdikariin nuur maxamed waxaan dhigtaa fasalka sideedaad waxbarashadeeda waa heer sare mareysaa waa iska fiicantahay si wanaagsan ay wax noo baraan ilaa heer jaamacadeed inaan barto waxaan ku dhiirigelinaa inay imaadaan goobta waxbarashada waxay muhiim ii tahay markaa qofkiin aan noqdo oo reer ayashta iga ay caawinaysaa waxbarashada waxbarashada ayaa ah furaha nolosha waxaana bulshada ay fahmeen muhiimadda ay leedahay waxbarashada waalidiinta qaar ayaa waxa ay carruurtooda ay geeyaan goobaha waxbarashada si markaasi ay wax u bartaan carruurtooda ee iskuulka axmed gureyna waxa uu ka mid noqday iskuullada horumaro wanaagsan ka sameeyey dhanka waxbarashada ee deegaanka